xaalada amniga boosaaso boqolkiiba waxaan oran karaa waa boqol amnigeeduna aada iyo aada u fiican yahay inuu fiican yahayna amnigeedu markhaanti adigaa ka ah adigoo saxaafada u shaqeeya xalay inaa isku aragnay anagoo batuuli anugu aan hogaaminayo aan wadano shaqada maalintiina waagaalada waa laga shaqeeyaa habeenkiina waa laga shaqeeyaa runtiina isbedel fiican oo hadda dadkii shacabka ahaa aada iyo aad baan waxaan la wada shaqeynaa nabadgelyada qof walbana wuu arkay dhibka iyo waxyaalaha soo socda iyo colaada iyo cadaawadu waxay tahay iyo burburkii runtii dadkeena jiray waa soo carabsanayaan alxamdulilah rabbilcaalamiin shaqadii marka nabadgelyadii aada iyo aad bay u fiican tahay una soo kobcasaa haddii alla idmo mana ka daalayno waana sii kobcinaynaa waana sii dardargelineynaa haddii ilaahay awoodda lahaa ogolaado
taasi kuma jira inaad wax weyn iska bedelo amaankii ciidamo fara badan oo kusoo kordhiseen magaalada kan boosaaso marka magaalada miyaad qayb qayb aad u qaybiseen waxaad arkaysa marka in qayb kamid ah ciidanku ay ku badan yihiin qaybna aysan ciidanku ciidan fara badan aysan joogin
magaalada waxaa ka dhignay laba soon wixii laamiga ka xiga qorax ka soo bax dhinaca bariga ah waxaa ka dhigna soon ciidan baa ka shaqeeya ilaa iyo dekeda ilaa iyo jeelka inta udhaxaysa ilaa madaxtooyada ka sokaysa laamiga halkaa ka xigana ciidan baa ka shaqeeya ciidankaas oo u qeybsan qeyb checkpointiyo u yaalaan iyo qeyb lugeynaysa oo batuuliya ah dhinaca kale oo qorax udhaca koonfurta xiga ilaa iyo dhinacaas xeebtaas ilaa iyo baanqaama geeskeedaas waxa weeye ciidanku way ka hawlgalaan iyagoo batuuliyo soconaysa lug ah iyo isugu jira jeckpointiyo laamiga ku teedsan oo lagu fitishayo baabuurta dadka batuuliyada soconaya habeenkii guureynaya o lugeynayana waxay fitishaan wixii ama meel looqa taagan ama soconaya ama meel fadhiya dadka shacabka ah way istaajiyaan way baarbaaraan way ka tagaan wax dhiba lama adnaan kulmin shaqadu sidaasay ku socotaa haddii ilaahay idmo way ku socon doontaa waxaan ku guulaysanay inaanu maaragtay wixii la oran jiray ciyaar faycali aysan haarkan shaqayn oo aysan weeshi wadabka jirin waxay weydiin kartaa dadka shacabka waa wareysan kartaa waxaan kaa codsanaya ayaga laftigooda inaad maaragtay aada wax weydiisid waxay ku faraxsan yihiin ciidanku siday u shaqaynayaan adaabtooda iyo akhlaaqdooda waxaanu mamnuucnay meelaha jadbontiyada ama goobaha shaqada sideedaba gebi ahaanba inaan ka mamnuucno wixii balwad la oran jiray sida jaadka oo kale iyo wixii lamid ah waan ka mamnuucnay annagoo adee fulinayna amarka madaxweynaha iyo taliyaha ciidanka buluuska arrimahaasna waa ku guulaysanay marka insha allahu waxaanu rajeyneynaa inaanu nabadgelyo waadhah oo wanaagsan aanu
qayb maaha oo keliya in ammaanka ay sugaan askar waxaa jira siyaabo xul ammaanka loo sugo masalaysan barnaamijyo aad dadka ku waaxigelisaan oo leediin inay qayb ka qaataan masi jirtaa qofka hadduu doonayo in wax uu ka shakiyaarko meel laynaga soo waco oo meeshaasi meeshaasi meesha
way jirtaa meelnala ka soo waco way jirtaa dadkana waan kala hadalnaa idaacadaha iyo jornaalada intaba iyo shirar aanu ku aragno waxaa jirta magaalada xaafado lix iyo toban xaafadood weeye guddiyada xaafadaha iyo aydiqaamyada waanu la shirnay waxaanu wada qaadanay inaanu ka wada shaqayna amniga waxaa lagala soo xiriirayaa qaybtaan waxaa yaala telefoon triple nine si lasoo waco qofku wax lacaga oo kaga baxaysaa ma jirto waxaa noogu deeqday shirkadda bolis saldhiga bartamaha waxaa yaala nine one nine nine one nine nine two waa mijir nine nine three waa saldhiga baarade nine nine four waa saldhiga waxa weeye iyo kulule afarta saldhig c i d waa nine nine five qaybta waa triple nine intaas oo telefoon baa nalaka soo wacayaa waa nalaka soo wacay waanu ku oranay waanu haddii daraa waanu qabanay ummadda marka shacabka ah ba anagu nabadgelyadooda ka shaqeynanaa waxaan u adeegaynaa una soo jeednaa adeega ummadda inaan nabadgelyadooda sugno hadda qof tiisi gashay tiisii baa gashay ilaahay baa ugu talagalay laakiin boqol kiiba sagaashan waxaan ku dadaalaynaa ama niyad u haynaa ama qalbi u haynaa in aanu sugno amniga wax ka dhacaana gobolkaan egsi jirin ilaahay baa nala galabgelaya iyo ummadda ku nool gobolka bari marka waktiga dhow iyo waktiga dheer ma laysku kiin halayn karaa ciidanka booliiska maxay siihiin baahiyaha gaarka idiin ah oo hadda aad u baahanti si loo soo horumariyo mustaqbalka dhow in ammaanku noqdo mid gacanta dowladda iyo dadku jirto wallahi ammaanka waxaan rajeynaynaa inuu noqdo mid laisku halayn karo inuu yahay haddaba waa u yahay runtii uu waa u yahay waa laisku halayn karaa waxaan rajeynaynaa mid laisku halayn karo oo ummadda shacabka ah wadanka amnigiisa waxaa sugi kara dadka shacabka waxa weeye hoteelada dadka degan qofaan la aqoon qofkii aan la aqoon oo kusoo dega in la yidhaahdo adeer qofkaa lama yaqaan halkaasuu ka yimid halkaasuu degan yahay kolkaasuu degan yahay saas weeye in la yidhaahdo yaan ku yaqaana in la yidhahdo xagee ka timid yacni hoteelada dadka shacabka ah ama ganacsada ha noqoto wax iibsanaysa ama dadka kale oo magaalada jooga oo ka adeegsada ha ka adeegsada ha noqdeen cidi allaalay cidi ay ka shakiyaan waxaa loo baahan yahay inay dabagalaan oo qofkaasu meesha uu galo garaysa ay ka dabagalaan si yacni amniga loo sugo hadda sida somaliland oo kale anuu ma tegin laakiin waxyaalaha laga sheego waxa weeye dadka shacabkaabaa dadka dabagala oo soo sheega waxa hataa soo ogaadaan qofkaas meesha uu degan yahay waxa uu ka shaqeeyo telefoon nambarkiisa meesha laga helo meesh kasta ee kacdo meesha fariisto intaba masaajid ku tukado intaas markaas boliis kusoo gudiyaan haddana boliiskii hogaamiyaan qofkiina tusaan waxaan shacabkeena ka rajeynaynaa marka inay arrintaa nagala shaqeeyaan ayaga oo amnigooda sugaya iyo sumcaddooda iyo magacooda iyo jiritaankooda iyo sharaftooda ciidamada booliiska waxjarabada ay ka qabteen qaybtooda ay ku tuhmayeen inay farabarca dadnimo ama faraar gashta ay ka fuliyeen oo gacanta ku jirta dadna dad ay dileen baad u qabateen oo ku tuhunteen dadkaasi maxaa dhacay ilaa hadda loo soo saari lahay maxkamadda
way jirtaa laakiin baarista lagama hordhaco baarista lagama hordhaco baarista markii ay soo baxdo oo wixii lasoo shaac bixin karaa maxkamadda la keeno taas xaafadda loo sheegi karaa laakiin anuu hadda kuma oran karo arrintaas waa lagu guulaystay waa lagu guuldarraystay kuma dhihi karo sababto ayaan kugu dhihi karina waxaa tahay baaristaas ilaa ay dhinac u dhacdo waxaa weeye waxba kama sheegayaanu
kaligeed gobolkan adiga aad madaxda ka tahay dhinaca booliiska waxaa weli ka jira in tahriibkii weli la wado dadkii la tahriibinayo waxaa kaloo ka jira in weli bacdeed iyo meelaha qaybtood ay ka shaqeen marka arrimahaasi maxaad ka qabatay mahad
anaa burcabadeed waa waa waa la dirnay markhaatina waa laga yahay dadweynaha ka ah dawladdaa ka ah adigaa ka ah oo saxaafadii ah saxaafadoo dhan baa ka ah tahriibna waa la dirnay maxaymadaa ka qabanay dad baa ka qabanoo xexiray ilaa iyo mareero ciidan baanu dejinay ow wixii ka shisheeya baa hadda war waxaan ku haynaa ilaa iyo ceelaayo iyo laas hore inta udhaxaysa in laga rabo tahriibka waxaan kaloo war ku haynaa burcabadeedu halkaa inay ka baxdo tahriibka xataa awal way lugeyn jireen oo waxay soo geli jireen gobolka bari ma soo lugeeyaan mana soo galaan hadda waxay ka baxaan dhinacaasay maraan dhinacaasay maraan saraaga saasay laas horay ugu dirtaan ama ceelaayo dhinacaasay yimaadaan ama halkaasay maraan bari ma maraan kamana baxaan boqolkiiba sagaashan arrintaas waxaa ku guulaysanay inaanu ka cabjarno xeelaha kalboosaaso
mid kale waxaa jira marar badan baa la kulanteen ciidamadan ilaaliya xeebaha baxbeedka oo u fourka ama kon eurubianka laakiin dhacdooyin fara badan baa soo laabtay magaalada calula iyaga maxaad arrintaasi ka qabat mase ilmi jiraa barnaamij aad doonaysaan inaad ku ogaataan si loo loo badbaadiyo dadka kalluumaysatada inaad ogaataan qofka badda aadaya qofka soo gelaya ma jirtaa wax nidaam noocaas oo samaysteen si looga fogaaday in dhibaatooyinkii dhacay ay dhacaan wallahi waxa weeye dee qofku anuu horta nimankaa lama aana shirin mana aana tegin laakiin kalluumaysi qof ah iyo qof qurcadbadeed ah waxweynka ku kala duwan yihin waxay ku kala duwan yihin qofka barcabareerka ah shidaal tiro badan buu wataa hub buu wataa baharihii ugu adeegsanayey jarajarooyinkii baalaha lagu fuulayey buu wataa qofka kalluumaysigaana shadaabsan uu wataa xeebtana kalada fogaan karaa waa meel u muuqata yuu tegi karaa marka taas waxay kuwa cadaynaysaa dadka laga qabta xeebahaas ama meelaha iyagoo maraya inay bacdeed yihiin waxay kuwa cadaynayaan shigaalkay wataan sharajarooyinkay wataan hubkay wataan kuwii ugu dambeeyey laba iyo toban nin bay ahaayeen oo ay keeneen qolada fransiiska imaaqa waxay ahaayeen qolada badda joogta hubkoodina waa keeneen ayagiina waa keeneen cajirad bay keeneen markii la qabanayey garanaysaa markii la qabanayay cajiradda inaa subahaya markii la qabanayey waxay wateen laba saxiimadood iyo hal foorte bay wateen nimankaas ayagoo isdhiibay qoryihii qoryihii korka u taagay madaxa gacmaha saaray iyagoo la qabanayo diyaaraddii markabkii caybsanaya kulli waa lasoo sawira waa haydaa dukumentga kusoo daray qoryihii waa keeneen lix qori oo ak iyo laba salan meelahaasay ahaayeen iyo shan qori imaaq waxay ahaayeen kolley sideed qori meelahaas weye iyadana waa la hayaa marka arrintaas gobolkan waxuu lagu lagaga guulaystay barcadbareed iyo tahriib magaalada dhex madha ama meelo degan la yaqaan ma jirto hadii adigu aan taqaanin adaa noo sheegi doonaa meeshii ciddii noo sheegta barcadbadeed waan raadinaa waan soo qabanaa meeshii dala ku sheegana waa soo qaataa hadday hotel tahay hadday guri tahay hadday magaciis tahay marka arrintaasu waa jiraa waa laga yaabaa dadku hadday kaa dhuumanayaan dee waxa weeye waa wax laakiin wax waadaxa ama la yaqaan ama magaciisiyo karti u leh inay soo galaan magaalada ma jirto
ugu dambeyntii isbedel baa maalin maalin ka dambaysa kusii dhacaya nidaamka systemka ama qaabka ay u shaqeeyeen booliiska caalamiga idinku barnaamijyadan la yidhaha i c t-ga ama information technology systemka oo ah inaad isticmaashaan aaladahan cusub casriga ah oo aad recording ku samaysaan ama aad kaydisaan dhammaan dambiilayaasha idinkoo electronic isticmaalaya arrinta ku saabsan saldhigyada booliiska iyo qaabkay u shaqeeyaan systemkooda iyo xabsiyada dadka lagu harayo maxaa ilaa hadda hortaagan waliba qayb taagan boliiska inuu hormariyo dhinacyadii ama technologiga casriga aad isticmaashaan si aad ula jaan qaadaan caalamkan maanta aynu ku jirno
anigu hadeertaan shaqooyadu aada iyo aad bay u fiican tahay dowladda iyadaana aada xeerka ay gaarsiisan tahay anaguna gaarsiisanahay adduunka anagu adduunka waa naga horeeya ma oran karo adduun ba adduun baa la tartamayna kuma dhahay laakiin runtii sida aanu nahay iyo maamulkeenu sida uu yahay alxamdu lilahi rabbilcaalamiin waxa weeye waanu shaqaynaa wax walbana waa naga ogol yahay wixii aan haysanaan hadda ku shaqaynaa runtii rikoori fiicanna waa yaallaan saldhig walba computer iyo ole laakiin wuxuu leeyahay arkiif iyo ilaa iyo maalin saldhigaa la furay ilaa iyo hadeer laga helayo wixii dhacay ama wixii soo wixii soo saldhigan soo howlaha way yaallaan qayb combyuutarka yaallaan oo ay ku kaydsan yihiinna waa jiraan qaybaysa onlinena waa jiraan marka waa wax walbaale haddii alla idmo dee step by step baa loo loo loo loo loo samaynaya haddii alla idmo arrimaha loogana guulaysanaya
muddadii hadda aada gudoomiyaha ama capitaan